magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka socda dhismaha markaasi wejiga labaad ee mashruuca nagaada kaas oo lagu dhisayo laamiyaha yeelato magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha wejiga labaad ee laamiyada gudoomiye faraweyne ayaa bulshada magaalada kismaayo markaasi ugu bishaareeyey in dhowaan lasoo gabagabeyn doono wadooyinka halbowlaha u ah isku socod dadka iyo gaadiidka ee qaybta ka ah markaasi wejiga labaad ee mashruuca nagaada waxaad ogtihiin magaaladan muddooyinka damme diblow ka hortigisho kabasho ama magaca layaada kismaayada cusub baa ka socotay alxamdulilah rabbi caalamiin shaqadaas meel fiican bay maraysaa waxaa noo soo gabagaboobay diyaarintii ama banayntii backage two dhismaheeda iyo labadii waddo oo two alif iyo road tree waddadii caymiskuna waa bilaabatay dadkana muddo waxayna weydiinayeen gormaa la bilaabayaa shalay bay bilaabatay waxay socotaa maalintii labaad waddadii fiyaarda iyadooba gabagabo oo bakijto qaybtii two b ah waa farxad usoo hoyatay reer kismaayood waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo hantidooda ku bixiyey oo na garab istaagay in la banneeyo waddooyinkaas waxaa inoo haray baakis jiray inaynu bannayno oo qayb ka mid ah majaango la banneeyey kuwa kalena wax culaysoo bahaysa ka jirin waxaana guud ahaan reer kismaayo uga mahad celinaya shaqada ballaaqeed runtii oo ayna garab istaageen uguna hiiliyeen magaaladooda waana mahadsantihiin